howlgalkan lahaqobaday walyaabo maanka duuriya weliba isku kahaladeena ciidanka booliska iyo nabad sugidda degmada luuq welina ku mid ah hashiishkii qamrig iyo walyaabo kale welina laku wareejiyay maamulka degmada si iyo sharciga marsiyana gudoomiyaha degmada luuqa daahir moxamed nuur oo la hadalay warbaahintiiyo sheegintii dembeeta in magaalada lahgeli waana laka dhex gada walyaabo maanka duuriya usoona sheegay ciddii laka aragon tallaabo sharciga waafaqsan iyo marsii doonana anka dambeyntiin weliba uso mahnagay ciidankii howlgalka qabadii walyaabo maanka duuriyow oo bulshada dhibaato ka hay waxaa hortayda yaallo waa qamri ay soo qabteen laamaha amniga ee degmada ee nabad sugudda iyo boliisku waxaa ilaahay mahaddiise in maanta aan gacanta ku hayno maandooriyihii ugu awoodda badnaay ee degmada dhallinyarada jiilka soo kacay qalqalka geliyey waxaa kale oon u mahad celinayaa laamaha amniga shaqada ay saaka soo qabteen haddii aniga guddoomiye degmaale laakiin haddaan taliyaasha ciidamada saaka waa dallacsiin lahay laakiin waxaan codsanayaa taliyaashooda inay dallacsiis raggan inay dallacsiiyaan ay siiyaan maxaa yeelay waxaan waa wax dhibaato ku haya dalka iyo degmada aan joognaba waa maandooriyo cidda ka ganacsanaysa iyo cidda isticmaalaysa meeshaan ku aragna waa kula diriraynaa maanta cid kasta ha maqasho cidda ka ganacsanaysa cidda isticmaalaysa meeshaan ku aragna aan kula diriraynaa cidda ka ganacsanaysa aan ugu daran maxaa yeelay waxa soo gelinaya magaalada waxa dadka ka gadaayo waa dadka ka ganacsanaya qofkii isticmaaloo dhallinyarona haddee maskaxdiisa way bedelmaysaa waalid ma xurmaynaya nafsadiisa ma xurmaynaya islaan kale ma xurmaynaya nolosha bili-aadnimada dhan buu ka dhacaya qofka isticmaala daroogadan diiniyan qamrigan adduunka looguma talagelin in lagu isticmaalo haddee waxay tahayna waa isla ogsoona markii diiniyan la aado dhanka daroogada ama qamriga adduunka looguma talagelin in lagu isticmaalo waa xaaraam lacagta lagu soo gadahayna waa xaaraam cidda cabbaysa waa xaaraan cidda ka ganacsanaysa waa xaaraan ilaahay baa ayaa adkiis ku sheegay waxaan codsanayaa laamaha amniga arrinta saaka aad qabateen waa guul toban jeerna arrintan waan ka hadalnay saaki waad ku guulaysateen annagoo wala dhan inaan u wala istaagnana waa codsanaya arrintayda dukaamaa lagu gadaa kaniinkan farmishe ma lagu gadaa meelo kale ka baxsan magaalada magaalada lagu dhex gadaa farmishaalka qaaskoo lagu gado inaad barataan waa muhiim ila sirdoonka wax kastaa laga rabaa inuu fahmo dadka qaaskoo ka ganacsada inaad barataan waa muhiim annaga waxaan inla garab taagannahay barnaamijkan sidii loo ciribtiri lahay inaan kala shaqayno magaaladan waxaan rajaynaya haddii taas aan ku guulaysano waxay noqonaysaa magaalo madiine oo nabadgelye oo magaalo amnigeeda uu boqol kiiba boqol yahy wax naga halaabaayo inay jirin baan maaminsanhay sababtoo tahay maandooryahanaa keenaa qaladka dhan in xabad la iska tuurto qof lagu rido in qof walaalka qori lagu qabto in qof islaam jid maraa la dhaca in hooyada haataa aad iska aflagaadayso xaaskaada inaad ku tumato ilmahaada inaad ilowdo waxaa keenaya waa daroogada maandooriyaha arrintaas ragga saaka soo qabtay aad iyo aad baad u mahadsantihiin oo saraakiisha amniga waana abaalmarinteedan insha allahu waad leedihiin xag aaqarana waad ka helaysaan xag adduunna waad ka helaysaan